haatana waxaad ku soo dhowaataan caweyska washington waa kan cabdixakiim maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyskiio caawana qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah nin muddo meel ku xayirnaa oo adeegsiga warbaahinta bulshadu ay faraju noqotay markii uu hal waayey ayuu wuxuu sameeyey sawirro ayuu iska qaaday kadibna facebookga baraha bulshada ayuu soo dhigay sawiradii ayaa marka laga falceliyey oo ilaa iyo siddeed iyo toban kun oo qof ayaa sidoo kale dhegaystayaal waxaan idii hayaa oo caawana aynu ku wada caweyn doonnaa xubintii alabuurka iyo heesaaga oo caawa quruxdu isgaadhe ayaan sidoo kale barnaamijka ka madhnaan doonin islamarkaana aad maqli doontaan hormar roobkii helay oo quruxsan caridii qulqulaysoo quruxsan dhirta qaarba nuucii quruxsan ubax guudka qariyoo quruxsan marka heestaa anigoo sameeyey oo kollay qofka ahlaabwaanka ah ama ahlabuurkii ee dhaqankeena hore wuxuu ahaan jiray waad aragtay xubnaha hadalkee maldahan inaad taqaanaan meel adigii makaba kufayn ka hadlayay waxaad dhegaysan doontaan qayb kaloo ka mida waraysigii uu barnaamijka siiyey khadar guune barnaamijkuna waa caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal malaayiin qof oo dunida dacalladeeda ku dhaqan ayaa si joogtaa u isticmaala qaybaha kala duwan ee warbaahinta bulshada iyadoo la tilmaamo inay maalinba maalinta ka dambaysa ay soo kordhayaana dadkaasi adeegsanaya waxaana sida aynu ku naqaano dadkaasi malaayiinta ay badankooda u isticmaalaan inay kula xidhiidhaan eheladooda iyo asxaabtooda amaba ay madadaalo ka dhigtaan hase yeeshee waxaa dunida ka dhacda in ay taha beddelkeeda xilliyada qaar warbaahinta bulshadu ay qofka ka furdaamin kartaa howlmarkaasi ku taagan waxaynanu barnaamijkeenna caweyska iyo caawa ku soo qaadan doonaa laba nin oo meelo ay ku xayirnaayeen warbaahinta bulshadu faraj u noqdeen in laga soo badbaadiyo haddaba aan soo dhoweeyey cabdiqaadir maxamed mursal oo inoo haya waxaa labadaasi nin ku dhacay iyo weliba sida loo soo furdaamiyey waa mahadsan tahay cabdixakiin sheekadan waxay ka dhacday gobolka yuta ee dalkan maraykanka waxayna u dhacday nin la yidhaahdo dan hill ayaa waxa uu ku xayirmay xarun jirdhis oo uu macaamiisheeda ka mid ahaa uu usoo jimicsi tegi jiray waa gartay marka say ku suurto gashay in lagu dhex xayiro amaba uu ku dhex xidhmo ila wayn naqaanaa jiimku dee wakhtigiisaa la ogyahay saacadaa la furaa saacadaa la xidhaa jiimkan sidiisaba waa mid aan la xirinba waxaaba la yidhahdaaba twenty four hours afar iyo labaatanka saacadood waa furan yahay laakiin sidaan la soconno marmar ayaa waxaa jirta laamahooda mid ka mida ma ama si howlo looga qabto marba casualka ama jadwalka la bedelaa oo saacado yar ayaa la xiraa marka habeenkaasi dhiil jiimkii uu ku jira ayaa waxay ahayd in la xiro siduu qorshuhu ahaa jadwalka inta u dhexaysa sakda dhexe ilaa iyo afarta aroornimo hiilna isagana wuxuu ku jira qaybta dabaasho oo markii la xiraya isagana kamuusan warhayn shaqaalahana iyagana kamaysan warhayn inuu qof meesha ku jiro markii ay soo xirayeen taasna waxay keentay in lagu dhex xiro oo uu isaga ku dhex xayirmo meeshii marka goor ma ogaada inuu meesha ku xayiran yahay oo uu keligii yahay oo meesha laga rabo waxyaanu cidi joogin maadaama uu dabaashiisii iska watay oo qaybta dabaasha ama buulka baraagta uu isaga jiray waa howshiisu iska dhammaystay aad buu meeshii ugu soo maaragtay kifaaxay markii uu soo dhammaystay uu labistay uu isqallajiyey oo xilligii rawaxaadda uu joogo uu bixi lahaa ayuu ogaaday inay meesha ku xiran tahayba meeluu ka baxa ayuu waayey wuxuuna ogaaday in qofka keliyo meeshaas lagu dhex xiray inuu isagu yahay dee waynu fahmi karnaa meel dhanoo kugu xidhan oo laga rawaxay meelaad ka baxdaa ma jirto mana jebin kartid siduu markaa go-aan noocmuu qaatay siduu markaa ugu soo badbaaday hawsha
marka hore wuxuu wacay xaaskiisii ayuu la xiriiray siday wax u jiraan ayuu u sheegay iyadana waxay ku tiri meel yaroo la seexan karo ka dhex raadso meesha oo caawa halkaagaa iska iska jiifo marka marka ilan meeshii lagama bixi karo lama jebin karo ee waa taqaanaayo alarmi iyo security waxbaa ku xiran oo isla qaylinaya oo waa taqaanaa sidii tuugada dhib badan dadka ku haysa marka waxyaabo badan oo oo lagu xira ayaa jira marka ugu dambayntii marka markii uu xal waayey ayuu wuxuu sameeyey sawirro ayuu iska qaaday kadibna facebookga baraha bulshada ayuu soo dhigay sawiradii ayaa marka laga falceliyey oo ilaa iyo sideed iyo toban kun oo qof ayaa falcelin ama reaction ka samaysay waan gartay marka yaa ogaaday inuu ninkaasi meesha ku xayiran yahay oo u badbaado u baahan yahay sisee loogu yimi
baraha bulshada qayb weyn ayay ka qaateen sawiradu iska soo qaaday sidoo kalena booliskana wuu la xiriiray laakiin waxyaabaha oo la yaab kale ayaa waxay tahay booliska markii loo soo diray ay u yimaadeen ay waxay u maleeyeen nin meesha ku jira oo tuug ah marka inay hubiyaan inuusan tuug ahayn ayaa wakti qaadatay markay ogaadeen inuusan tuug ahayn oo nin meesha ku jira uu yahay oo caadi ah markaas kadib ayay ka soo saareen cabdiqaadir markaynu arrimahanoo kale eegno ma wax si caadiya u dhacda oo bulshada qaar ay la kulmaanba mise waa ninkanuun maxaan ku dhaha shil la kulmay oo ku dhacay
tan waa jiimka mid u eg sidaas oo kale way dhacaan waxan laakiin tan oo kale ayaa waxay ka dhacday dalka jaban oo meel mool ah oo ka mida moolasha ayaa laga dukaamaysto ama suuqyada ayaa waxaa sidaan ognahay lasoo dhigaa kuraas dadka loogu talagalay inay ku nastaan kuraasta qaarkood waa electronic waxaa ku jira yani kuraas dadka masaajaysa lacaga ayaa lagu ritaa lacaga ayaa ku ridaysaa intii toban daqiiqo labaatan daqiiqo soddon daqiiqo intaad doonto in uu ku masaajeeyo marka kursigii dadka u masaajeynaya ama u riixriixaya ayuu nin ku fariistay ninkii marka uu isku ilaaway ugu hurday intii loo masaajeynaya marka hurdadii isagoo ku jira ayaa suuqii oo dhan lagu xiray marka maadaama moylkii oo dhan la xiray ninka wuxuu soo ogaaday markuu soo toosay wuxuu ogaaday inuu meeshii ku dhex jiro meeshiina ay xiran tahay cid joogtana aysan jirin kadibna isagana sidaasoo kale ayuu yidhi waa xayiranahay oo meel baan ku xiranahay oo social mediaha ayuu soo dhigay sidaan oo kale sawirkiisa iyo isagoo meesha ku xiran kadibna waa loo tegey isagana markaas kadib aa laga soo saaray aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadaasi inala wadaagayay inta aynaanu gudbin xubinta alabuurka iyo heesaaga marka hore dhegaystayaal aynu wada maqalno heestan ay sida wada jirka u qaadayaana fanaaniinta faadumo cabdilaahi kaahin maandeeq iyo weliba daawud cali masxaf
Thank you. axad ramadoon doocrays la joogto dogodii markay tahay mayay biigu helayaan sidii dayrcad ramadoon dooxrays la joogto dogogii markay tahay aybiigu helayaan beedada la marayo durada dasheedii hadbada calka dhaafta u daawadaayo naxariista daymaga nafta gudownaya
aynu intaasi kaga soo gudubno heestaasi ay sida wada jirka u qaadayeen daa'ud cali masxaf iyo weliba faadima cabdilaahi kaahin maandeeq islamarkaana aynu barnaamijka caweyska washington hore ugu sii soconno markanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qayb kaloo ka mida waraysigii uu barnaamijka caweyska siiyey ibraahim maxamed jaamac oo sidoo kale loo yaqaana khadar guun kaasoo ah hal abuur iyo weliba siyaasi waxaynanu dhegaystayaal halkii ka saambo qaadi doonaa goobtii uu toddobaadkii hore waraysigii noo taagnaa khadar waynu usoo noqon doonaa heesahan caadiga ah ama jacaylka ama qisooyinka leh laakiin haddaynu ku noqonno badweyntii siyaasadda xildhibaan baa tahay haatan golaha wakiiladaa xubin ka mida ololaad gashay sanadkii aynu soo dhaafnay laba kun iyo koob iyo labaatan doorashadii baarlamaanka aad ka qayb gashay xildhibaannimaad kusoo baxday waan garan karaa marka ololo la gelayo orodka iyo xiiqa iyo daalka iyo maxaan ku idhahdaa waxa culays qofka koraya iyo dabcan marka weliba qofku dee dadkii wax ka doonaya uu cod weliba weydiisanayo siyaasadda iyo waayaha aad martay wax sugaanood ka culisay horta hees baan ka tiriyey heestii waxa weeye waaba la qaaday oo marduuf baaba qaadayba Eh, marka heesta waxa le allahayow dul badana dadka maanta jooga ninka i doorta yidhiye codkoodii ka doonaye soo dhigay dadkiisii meel walow ay dad badani daacad ku ahaadaan haddana dar ayaa jira kula doonaynin guusho adna aadan dareemayn haye inkastoo aad deeqiyo doodba aad leedahay saasay markaa ku soconaysaa aad iyo aad waa waayihii un ba- baadida nin baa jira kula kula doon- kula doondoonay ba- dadaalna kaa badane Ah, markaa waa heestaas sidaasa oo dee maaragtay ka hadlaysa waayihii qof walba uu garan karaa maaragtay qof doorasho galaynayey taasaa jirta iyaduna
allahayow dul badanaa dadkan maanta jooga ninka i doorta yidhiye codkoodii doonaye soo dhigay dadkii sameeye walow ay dad badani dacad ku ahaadaan haddana darbaa jira kula doonayn guushu adna aad dareemayn walow ay dad badani dacad ku ahaadaan haddana darbaa jira kula doonayn guushu adna aad dareemayn
inkastoo adeeqiyo codba aad leedahay inkastoo adeeqiyo codba aad leedahay waxaa dilaya hankaaga duflagaan dhargayniyo duulahadi ma jecelo intaaduu ku degaye duulahadi ma jecelo intaaduu ku degaye nugow dadkaygo nugow dadkaygo
aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad waa waayihii caadiga adduunyada marka tan haddaynu u noqonno waayahan aad soo martay ee xildhibaannimada iyo codkana doontay iyo weliba heestan aad ka samaysay n ma waxaa jira waxyaaba si gaara u qaadan waayo oo kaa yaabiyey oo sugaantaasi ay kusoo go'day ama ay ku curatay mise waayihii guud ee soo martun baad ku eegaysaa wallaahi horta niyo waxaan oran karaa aniga aad iyo aad waan ugu mahadnaqaa dadkii aniga i doortay maxaan ku irahdaaye ila dadaalay maanta codka aan ku matalo iyagii somaliland b c horta waa umahadnaqaa mar walba laakiin dadka waxaa jira ummaddu waad aragtay ummadda maanta waxaa samaysa waa akhrusadaan waa tan heesta idin dambaba sida gaarka uga muuqata heesta adduunyadan kaga hadlayo taasaa laga dareemayaa ummaddii waxaad moodaa inta wanaagga ka shaqaynaysa iyo inta xumaanta ka shaqaynaysa inay badanta waxaa ku soo maraya qaar aad maantao dhan moodo inay wax kula wadaan oo marka dambe laguu sheegay in adigiibay ku aasaya ma doonin inaad soo baxdo marka waxyaabo badan noocaasa oo maalahaana khasaaro badana geliyey oo dhaqaalo badan oo aanaan ugu talagelin la geliyey wagaag haddayn dib ugu noqdo dhinacii sugaantii ama heesi kalaad curisay qormo roobkii helay oo quruxsan xareeddii qulqulaysoo quruxsan dhirta qaarban nooc ahi quruxsan ubax guudka qariyo quruxsan waa heestaasi wada quruxsan quruxdaa quruxda barkatay maxay ahayd khadarow horta waxaa jira heestan waa hees ammaana waana saddex beyd waxaan jecelahay maadaama beydka kalena ka yara maqanyay inaan ku yaro dulmaro deg deg iyadoo quruxsan quruxsanta iyadoo ka yara reebayo quruxsanta laxankii baanu raacino heesaan dambaa yow adiga arke erayo soo noqnoqdaa lagu daraa oo markaa quruxsanta saasaan ku raacinay marka heestaa anigoo sameeyey oo kolley qofka ahlabuwaanka ah ama ahla abuurkii ee dhaqankeeni hore wuxuu ahaan jiray waad aragtay xubnaha hadalkee maldahan inaad taqaanaan meel adigiima kama qofayn ka hadlayay xubnaha hadalkee maldahan baa waxa ay ku fasaxayaan waa tuul waa labiyo afartan ayaa inta badan la yidhaahdaa yacni ergis waxa la yidhaahdo ergisku waxa weeye markaad tidhaaho sidii ubaxii udgoombadaney yacni udgoonkii ubaxi lahabaad ilantii usoo ergisatay marna waxaad marna kenya la yidhaahdaayo waxaad odhanaysaa daawislamoodiyey indhadeeralaye yani wixii marna waa qofayno oo adigan dee ka hadlayo wax xayawaana ama qofa ayaad sidii qof maaragtay aad ka dhigaysaa oo waxaad qururaday aho dawada wadaquba qofafyow qaada dhaantada ama tii ismaaciil miro gabaygiisii ahaa guuguulayahow haddaad guga u weyso haddaad moodo keligaa inuu gubayo jiilaanku guguulo la hadlaya waana qofayno waa xayawaan waa shimbir marka eeg haddana waxaa jira sawrac baad mar samaynaysaayoo dhul iyo deegaan qurux badanoo markaad hadalka intaas soo meerisaabaad inantii aad markaa ku mataalaysa marka waa qurux inan oo aan markaa wadi marka waxaan ka bilaaban qaransadaan jeclaay haweentaa ka qaataa quruxdaada wacana qalbigayga saaqday waxaan kuma qiyaasaa qormo roobka helay xaradii qulqulasoo dhibta qaarba nooci ubax guudka qariyo qaydarada dushoodana qooqaysa cawshi iyadan cabsima qabin qurux loo dhameeye nimeed qoys u noqotaa qaba dunida raaxee qaxarliyo ku noolow beydka kale heesta ka maqanna waa gaabis la gaabinaya heestoo heestoo imanka dhaadheer dadkii marka laxanka la saaro heestaasoo kale haddana saddexda beydba sii daayo walow aanay ku dhib lahayn qofkii laakiin waxay ku odhanayaan fanaaniinta dambe wani heesta sagaal daqiiqa tegaysa hadda sagaalka daqiiqa heesee ina horodhow u badnaan jiray laakiin hadda waxaa la rabaa shan iyo lix markaa taasina waxay keentaa in aanad heestii si fiican aanad biyo dhicin marka beydkaa dhexaanu ka saaray beydkaanu ka saarayna wuxuu noqonayaa waa kii inanta midabkeeda markaan ku qiyaasayay oo waxaa midabkaaga qanigaa waxaan kuma qiyaasaa sida qoraxda subaxoo qurux soo iftiintoo dhulkoo roobka qoriyo qumaantina fallaadhihii dhibcihii qabteeda qaarbacayn dhalaaleen boqolacdiyo taleecada indhihii qabtaana marna aan qaraaray qurux loo dhameeye asaasay markaa ku soconaysaa nimaad qoysi noqotaa qaba dunida raaxee axadliyo ku noolo beydka u dambeeyana waa kan aanu heesta kusoo goynay oo aan markaa inanta haykalkeedii iyo qotankeedii iyo sidii ilaahay u abuuray markaan tilmaamay waa aniga leh qontankaaga joogga qula socodta laabada qaabsamida laafyaha hanaankaaga kala qoran waxaa qalanjay qalbigayga saaqi qasbayaana xidadii qaybinaya dhiigu qabliyada kalgacalkana naftu way qarweysaa qaban weyda jiifkii ilaa qoraxda waagi qurux loo dhameeyay saas bay ku socda wagaag oo ammaan markaas warkaa waxayna dhinacna ka muujinaysaa laba qoys oo isku faraxsan bay muujinaysaa
heestii waxaa adigu markaan adigu u hibeeyey labadii kun iyo toddobiyo tobankii ayaa aniga howlaha siyaasadaha iyo kambeynada ku jira waktigii xisbiyadu ay tartamayeen doorashadii muuse biixi uu soo baxay ayaa ninka mursal laydhaa iyo nin laydhaahdo mustafa saleemaan oo waqal haysta oo duuba iyo rag noocaasaan ku kulannay nin gurigiisaan ku kulannay oo anigana aanu saaxiib ahayn deetana waanu iska sheekaysanay mursal baa markaa guri wabeliba heesaaga waan maqlaa uun imarka inta badane khadro barhadaqaari dhegayshay heestan markii aan tiriyey ay mursal aad u jeclaaday haye heestii markaa nin walba isagaa og meeshuu ku dawaysanaye xaajadii iyo khadraanu heestii markaa aanu inantii u hibeeyey oo waatan dee khadraa aanu ka dhignay heestii aanu kusoo goynay khadraa qaalidayda ahaa markaa heestaa khadra silimo baan u hibeeyey maalinta iyada ahayd heestaasna aynu bal dhegaystayaasha usii daynahay nala maqlaan
qalanjadaan jeclahay hawintaan ka qaatay quruxda dawacanba qalbigayga saaqdo waxaan kugu qiyaasaa hormar roobkii helay oo quruxsan caradii qulqulaysoo quruxsan dhirta qaarba nuucii quruxsan ubax guudka qariyoo quruxsan hormar roobkii helay oo quruxsan caradii qulqulaysoo quruxsan dhirta qaarba nuucii quruxsan ubax guudka qariyoo quruxsan awshunay iyadoon cabsiba qabinay oo qaysa cawshunay iyadoon cabsiba qabinay khadray qaalidaydaay qoys wacan ii noqoto qaba dunida raaxe qaxarli ii ku noolowe qadray qaalidaydaay qoys wacan ii noqoto qaba dunida raaxe qaxarli ii ku noolowe
guud ahaana barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
otonkaaga jooga kula soco tallaabada qabsamida laafiyaha hannaankaaga kala qoran waa waxa dhabtalan joogo qalbigayga helay quruxsan qasmayaana xididadii quruxsan qaybinaayay dhiiguye quruxsan hamunyada kalgacalkana ila qabo qalbigayga helay quruxsan qasmayaana xididadii quruxsan qaybinaayay dhiiguye quruxsan hamunyada kalgacalkana ila qabo